asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalkayaga uu idiin soo gaarayaba kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo toddobaad walba maalinta talaadada hadaanu kale aad ka dhegaysataan idaacadda isanay mawjadeeda f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magaartiis alaaboodila socodsiiyo anigoo cabdiweli axmed hilowle timacadde waxaana barnaamijka farsameynayo injineer cabdifataax seki mar kale kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhallinyarada toddobaadkan eebaha duraali ka noqdo waxaan kaga hadlaynaa dhibaatada ay kala kulmaan dhallinyarada soomaaliyeed isticmaalka soshal mediyaha waxaana barnaamijka marti gu ah qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle haddaba kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda isnaay waan idinkaga mahad celinaynaa sidaa aada nogala qaybgalaysaan barnaamijkan magacaygu ah macdan aamin oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar waa gartay bal ka waran saameynta baraha bulshada ay kala kulmaan dhallinyarada wallaahi niyo saameyn fara badan ayay kala kulmaan sida waxbarasho la-aan mustaqbal la-aan waxaad arkaysaa ardaydii oo ku mashquulsan dhanka wiilasha f b-ga iyo dhankaas youtube-ka iyo waxaas dhallinyarada qaarna waxay ku mashquulsan yihiin geyman sida baabajey iyo biis dhanka gabdha haddaan u imaadana ayagana waxay isticmaalaan aalada ay ugu badan yihiin tictoga snapchatka aaladahaas ay ugu badan yihiin waana aaladaha ugu ugu daran sida waayahan dambe aan la soconno
waa gartay fartuun khaliif axmed kusoo dhawow idaacadda isnaay ee magaalada jowhar waan ku dhowahay idaacadda mida xigto saameynta ay ku leedahay dhallinyarada baraha bulshada saameyn aada u weyn ay ku leedahay khaasatan sida dhallinyarada wiilasha oo kaleento kaws dad oo waxawaaye laga rabo inay bedelaano dalka oo dhan dhanka gabdhaha hadii loo soo noqdana maasha allah waa dad aada u fiican oo dadaalayo boqolkiiba boqol
aada iyo aada umahadsantaha waa ku dhowahay bal ka waran saameyn intee la eg ayay dhalintu kala kulmaan isticmaalka baraha bulshada
wallaahi dhibaato badan ayay kala kulmaan baraha bulshada waxaa ka mid ah yacni mustaqbal la-aan inay maanta oo dhan ku mashquulaan tictok iyo waxyaabahaas oo kale khaasatan horta tictok gabdhahoo kale waxyaabo aada iyo aada uga xun ayay kala kulmaan yacni waxay kala kulmaan dadkao dhan sidii ogyihiinba waxaad arkaysaa gabadhiiba caan ah yacni isu soo caanbixiso si kastee kusoo caanbaxdaba in yacni laga duuwayo fideoyaal xun sawiro xun laga qaadayo fadeexa darteedba laga yaabaa inay dalkii uga tagto dhibaatayaashaas faraha badan leh lagala kulmaa tictok walaa khaasatan waxaa dhihi lahaa baraha bulshada gabdhaha ku dhiban
haddaan ka hadlo su-aasha aad ka jira oo dadka weydiinaysay asxaabtayadana waxaan ka dhihi lahaa baraha bulshada waxay leedahay laba dhinacba way leedahay saameyn iyo mid wanaagsanba haddii aad kaga faa'iidaysato dhinaca wanaagsan waxaad ka helaysaa casharo fara badan haddaad kaga faa'iidaysato dhinaca xunna waxaad ka helaysaa waxyaabo dhiban oo dhibaateyn kara kuu gelin karana khatar naftaadana ku weyn karto waxaa ka mid ah internetka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood wuxuu leeyahay surface web deep web dark web surfabos waxawaaye waxyaabahan aan isticmaalayna facebook waxyaabaas qaybtaan ku isticmaalno dbob waxaa la isticmaala dowladaha intelligency iyo shirsadoonada dagwag waxaa isticmaala wax waliba oo mukhaadaraad iyo waxyaabaa lagu kala iibsado tuug iyo wax baad iyo wax lagu kala gabsado marka dad dhallinyaro waxaa jirto waxyaabahaas isticmaalaya sida waxay isticmaalayna mukhaadaraada geenaysaa mukhaadaraadna si kale ma lagu helayo dagwabkaasaa tegaysaa dagwabkaas hadaa tagtana dhibaatada kala kulmaysa aad ay u badnaanaysaa haddaa aad gasho waxaad ka arkaysaa xubnaha biniaadamka ah hadda ilmaha leh waxay saana la yeelaa maqlays waa meesha lagu kala gadanayo meeshaan kale oo surface webka haddaa wax qof biniaadan xubintiisa ma lagu gadi karo haddaa la gadaayo oo lasdhaha waa horaa laga ogaanaya qofkan ilaan waxaan shirkadda surfaceka qof shirkad ma maamulo qof oo caadi biniaadana maamulo laakiinse dagweb wax maamulo ma lahan iskeed ayay u isticmaalaysaa qofka cidin oo isticmaashana cid soo dabageli karta ma lahan raadna ma laga helayo marka waxay leedahay baraha bulshada zaaid ayuu saameyn ugu leedahay dhallinyarada zaaid ayuu u saameysaa sababtoo ah waxaa ka mid ah waxyaabaha saameynaya dhallinyarada inay ciyaaraan gamers iyagoo game ciyaarayaan salaadiyaa laga kicinayaa wuxuu aaday salaad aad baa la oranaa maamadii salaad aad markay la anugii salaad baa lagu ogyahay laakiinse laabka wuxuu kula jiraa game babji la hayo ama game based one to one one waxyaabaas la hayo ama game kale oo free fire la hayo sidaasoo kale sida laabka ugu jiraan salaadii ku tagaysa aakhiradooda baa ku lumaysa adduunyadoodana waa ku lumaysaa waxna kama dheefayaan ilaa iyo dhibaato mooyaane faa'iidada laga helo waxaa ka mid ah maanta adduweynaha waxaa isticmaalaan eh, waxyaaba badan oo sarfaysa waxaa jira baraha bulshada waxaa ka mid ah application la isticmaalo amazon la dhahayo amazon waxaa iska leh ninka ugu bilyaneersan dunida ninka koowaad ma ahan kan labaad ayaa iska leh jeff bezos wax kalena ma ahan waa adeeg bulsho ah waxaana lagu kala gataa alaabaha lagu kala ganacsadaa maanta haddaa microfonkaan maanta nagu waraysanaysa haddaa u baahato waa kaga iibsan kartaa asigoo originaal iyo asigoo soo celisba waxaa kaloo ka mid ah waxbarashada haddaa u baahato maanta inaad wax ku barato waa ka baran karaysaa sababto waxaa ka helaysaa dad badan oo jaamacadaha ka dhammeeya oo jaamacad qof waxaa arkaysaa maanta macalinkeena haddaan kuu sheego master uu ku diyaarinayaa een, internetka isagoo wax ka baranaya jaamacadda master uu ka diyaarinaya jaamacaddii mana joogo wadankiisana ma- asoo joogo ay wax ka baranaya wadan kale qaarad kale weliba laba qaarad kala duwan ayaa wax ka baran kartaa maanta canab maxay tahay faa'iidada ay leedahay een, isticmaalka baraha bulshada Een, faa'iido badan ay leedahay een, waxyaabo badan ka faa'iidaysan kartaa Een, sidoo kale inaad casharo kusoo degsatid ardayda iskuulka dhigato een, online in aad ku qaadatid casharada jaamacadda adigoo joogtid Een, sidoo kale waa kusoo degsan kartaa wax walbo aad jeceshahay cashir walbo ha ahaado wax kasta faa'iido aad ka doonatid waad ka helaysaa
waa gartay Een, axmed marka loo eego dhibaatooyinka ay leedahay een, baraha bulshada iyo faa'iidooyinka yaa badan marka la isbarbardhigo dhibaatooyinka iyo faa'iidada markii la isbarbardhigo waxaa badan sanadkan hadda aan joogno dhibaatooyinka because een, ardaydii iyo dhalinyaradaba dhanka wanaagsan sanadkan ma u isticmaalaan waxay u isticmaalaan sida madadaalin iyo muuqaalo ay ku, ku fiirsadaan muuqaalo xataa wanaagsana ku jiro baraha bulshada muuqaalo xuna ku jiro muuqaalo adiga een, aaladaha tiktok oo kale muuqaalo adiga waxaa u badan xumaanta fbgo kale oo kana ku jiraan youtube-ka heesahay waxaasay ka- ugu dhegeystaan dhallinyarada sanadkan ani waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol waxaa badan dhibaatooyinkiisa
fartuun marka la eego isticmaalka baraha bulshada gabdhaha iyo wiilasha yaa u badan
Een, taas jawaabteeda waa iska fududahay een, sababtoo ah waxaa u badana dhihi karaa wiilasha een, sababtoo ah gabdhaha maanta oo dhan hoola laga rabaa maamadii caabinayaan marka een, iskuulka ay ka imaadaano Een, waxbarashada inkastoo wiilasha iyo gabdhaha wada siman yihiin wiilasha markay waxbarashada ka imaadaan kadib taleefanka mooyaane wax kale ma qabtaano badanaana dadka indhaha ka dhacayaga u badanba wiilasha maxamed marka la fiiriyo isticmaalka baraha bulshada gabdhaha iyo wiilasha yaa u badan waxaan isdhihi karnaa gabdhaha sababtoo ah maanta ma gabadh arkaysaa maamadeed wax ii qabad leedahay laakiinse waxay jeceshahay gabadhi maanta in sariirta raashinka loogu geeyo intay is- waxayna se- intaas ku mashquulsan tahay inay musalsal daawato oo qad ay ku ku jirto netflix aa la galaa internet wax baa lasoo dejinaya musalsalaa lasoo dejinaya maanta o dhan musalsal lagu mashquulsan yahay ama tiktok aa lagu mashquulsan yahay baraha bulshada lagu baa lagu mashquulsan yahay meeshii maamada laga adeegi lahaa baraha bulshada lagu mashquulsan yahay waa gartay adigu ma isticmaashaa baraha bulshada haa waa ka mid ahay baraha bulshada si fiican baan u isticmaalaa laakiinse qaab khaldan uma isticmaala aniga waxaan u isticmaalaa waxyaabaha aan kaga baahanay maanta aan ugu baahanay aan kaga isticmaalaa Een, baraha bulshada waxaa ka mid ah- waxaan ka isticmaala bargra- programada aan ka isticmaalo microsoft powerpoint microsoft excel programadaas oo ay soo saaftay shirkadda microsoft ayaan ka isticmaalaa waxaana ku diyaarsadaa casharada su-aalaha maanta aan laysoo siiyo iyagoo b d f ayna ka si- u sii bedelaa si ama aan ugu mashquulin buugga raadintiisa maanta markaan u baahdo su-aasha cashirka inaad tartiib serjinka aan ka raadin karo bas anigoo is- anigoo isdhibin inaad si aan serjinka uga helo
waa gartay fartuun ma isticmaashaa een, baraha bulshada Een, ee, awalan haa waa isticmaalaa baraha bulshada balse laakiin ma ku badni ani waa gartay een, aalati isticmaashaa Een, waxaa isticmaalaa whatsapp waa gartay garood bilowday inaad isticmaasho een, baraha bulshada
Een, labada kun iyo toban sideedii waa gartay axmed goormaad bilowday een, baraha bulshada Een, labada kun afar iyo tobanka marka la dhaho een, isticmaalka baraha bulshada aaladee aada u jeceshahay
aniga waxaan aada u jeclahay sida instagram-ka een, facebook-ka iyo whatsapp-ka
maxamed tan iyo markaad bilowday baraha bulshada ma jiraan caqabado aad kala kulantay haa een, maalin waxaa igu dhacday aniga aan oo qiso dhab ah cashiraan ku diyaariyey bu- meel oo ka mid ah qayb baraha bulshada ah oon waxyaabaha ku kaydsado anigoo cashirkii qoray waxaan ark meel oo andhow laga rabe rid- meel ridhow aan- inaan soo noqso la rabe wixii dhan aan iska baabi'iye markaan iska baabi'iye qaabaan usoo noqsadaan waaye waxyaaba caqabadaha ka mid ah cashirada cashir dhan oo diyaarinaya ah hal mar forward iska dhaha keliya waana waxaan gacanteedan ku sameeyo qadar ilaahayna ku socotay caqabadaha waxaa kaloo ka mid ah haddaa maanta oo mobilekaada oo bassword oo kaaga xirmo wixii had diyaarinaysa ama cashir ama bara bulshada isticmaalaysa hawada isla aadayan oo move oo gmailka wax gmail uu kugu xiran mooye inta kale waxay ka bixi doonaan hawada sidaasaan isleeyahay canab ma jiraan baaqaad u jeedinayso dhallinyarada isticmaasha baraha bulshada Ee, haa waa jira Een, waxaan dhihi lahaa inay iska yareeyaan Een, horta ma la dhihi karo waa la iska dhaafayaa anigaba waan isticmaalaa balse inay waqti u samaystaan een, oo waqti kooban ay u samaystaan intooda kalena danahooda kale iyo waxyaabaha u qaaska ah yacni ee, howlahooda kala qabsadaan ayaan dhihi lahaa waa gartay maxamed ugu dambeyn ma jiraan baaqaad u jeedinayso dhalinta isticmaasho baraha bulshada haa S- waxaan maanta wa- waxaa badan za isticmaalidda haddaa maanta iskuul ama subax aad ka soo kacdo waxaad arkaysaa tijaabina nafsadaadana ka bilaab subax markaad lagaa soo kiciyo adkaarta waxaa arkaysaa mararka qaarkood inaad hilmaamto ducadii lagaa rabo inaad akhrisato oo ku dheelmato waxaad raadinaysaa moobilka ah xal intaa kuu saaxday si aad u fiiriso xali wax kumanti kuu soo dhacay ama wax oo qoraah oo qof uu kuu soo diray ama waxaa fiirinaysaa bro- program aad diyaarinaysay makuu waxaysmin ama makuu waxaysmin aniga s- hadda waxaan ku dhihi karaa saaki ilaa haddan internet maanan gelin waayo wakti ayuu ii leeyahay wax waliba markaan galaayo waktigiisaan i xisaabiyaa sababtoo aniga waa maanta wax subaxdii markaan soo kacaayo hadaf ay- yool aan u soo kacayaa jiro maxaa waaye qof wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahi leeyahay jinni ins muu abuurin inay caabudaan mooye maantao dhan haddaa maanta barnaa ku jirto bara bulshado goorma ilaahigaada caabudaysaa goorma addanahaada adduunya qabsanaysaa waxaad qabsanaysan ma laha balse iska xakamayn karta maanta haddaad telefoon iska dhigta waxaa noqonaysaa camoole laakiinse iska iska yareey saa aad iskaga yareyn lahayd ku dadaal sidaasaan oran lahaa hadduu ilaahi ugu dambeyn fartuun ma jiraan baaqaad u jeedinayso dhalinta isticmaasho baraha bulshada Een, haa way jirtaa baaq aa ujeedinayo dhalinta een, bulshada gaar ahaan een, ardayda waxaan dhihi lahaa een, iska xakameeya een, isticmaalka baraha bulshada waqtina u yeeshta timetable ina samaysatina idin wanaagsan Een, waxaan kaloo dhihi lahaa inay ku dadaalaan waxbarashada een, in iska daayaano waxyaabaha malayacniga ayaga waqtiga ka luminaayo
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda eesanaa jooba harshabeelaha dhexe soomaaliya waanigeynta barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiweli axmed dilowle timcadde waxaa farsamaynaya injineer seki intaan barnaamij ceenkan oo kale aan ku kulmi doono sida iyo ammaana allah